haatana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka faaqidaada toddobaadka magaalada muqdisho waxaa noogu soo diyaariyey waryahayaga cabdulqaadir maxamed cabdulle
kulan la-aan meel kastoo joogtaan kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka barnaamijkii toddobaadkan soomaaliya waxaa gasha weji cusub marka loo eego marxaladda siyaasadda ee soomaaliya muqdisho waxaa kalfadhiga ugu dambeeyey uu kaga furmay hay-adaha sharci dejinta madaxweyne maxamed cabdulaahi oo ka hor hadlaya golaha ayaa lagu buuqay aqalka sare ayaa soo saara bayaan uu ku dalbayo wadahaajo dhexmara dowladda dhexe iyo dowlad goboleeda ka hor shan iyo labaatanka bishan aynu ku jirnay juun halka beesha caalamka ay ugu horreysa dowladda maraykanka iyo qaramada midoobey inay dalbayaan wadahaajo deg dega iskugu yimaadaan dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada barnaamijka faaqidaada toddobaadkan waxaynu ku eegi doonaa marxaladda cusub ee soomaaliya galaysa xilligan kala guurka gaar ahaan arrinta doorashada soomaaliya iyo qodobada ku kheyran barnaamijka waxaa igala qaybgalaya xildhibaan fawsiye xaaji aadan oo ka tirsan golaha shacabka kana mid a xildhibaanada hadda u oleynaya inay qabsoonto doorasho dadweyne senatar xuseen sheekh maxamuud oo ka tirsan aqalka sare kana mid ahaa guddigii loo xor saaray inay baldiweegis ku sameeyaan qodobo ku jira xeerkii dhowaan la ansixiyey sharciga doorashooyinka iyo cabdulaahi maxamed shiruc oo ka tirsan bulshada rayidka dhammaantiin soo dhowaada maxay ahayd in la qabto waqtigan aan joogno ka hor saddex sano markaad fiiriso muddadii la joogo meesha bismillahi raxmaan raxiim horta dhammaan dhegeystayaasha waan salaamayaa meel kastay joogaan sida loo wada ogyahay la wada ogyahay saddex sannadood almost iyo bar hadda waxaa afar bilood baa haray waxay ahayd inay soy dowladda hadda joogtaa ay diyaariso howlahaas waxaan ognahay guddiga doorashooyinku dadaal badan bay sameeyeen laakiin waxaa lagu riday jahwareer iyada oo ay shan sano usoo diyaargaroobayeen doorashada nidaamka isu dheelitiran hal qof iyo hal cod marka la yidhaahdo waxaa weeye dadku shaki baa gala hal qof iyo hal cod wadankao dhan lagama dhigi karo laakiin labaiyo tobanka nooc ee doorasho adduunka ka dhacan nooca loogu talagalay dalalka dagaaladu ka dhacan waxaa la yidhaahdaa hal qof iyo hal cod oo isu dheelitiran oo ah meelaha suuragalka ee nabadda ee laga qaban karo in si dheeli tiran looga qabto codka marka xaliimo iyo groubkeedu waa soo diyaargaroobeen laakiin dowladda ayaa leh dembiga inta ugu weyn ayagaa saaraynaa number one may diyaargaroobin iyagoo xisbigooda ilaa hadda lama hayo number two budgetkii kumay soo darin number three dowlad goboleedyada khilaafaadka ka dhex yaala inay saxaanba ahayd oo hagaajiyaan oo ay si maaragtay degan ay laba sano markay joogeenba waxay ahayd in daarushadan loo diyaargaroobo mar keliya intaan dhammeeyo mar keliya iyadoo ay laba sano iyo dheeraad soo qaadatay sharciga doorashooyinka ee hore loogu heshiiyey baydhabo laga heshiiyey kismaayo laga heshiiyey ee garoowe lagu soo heshiiyey ee annagana lagu diyaariyey xisbiyadu ku kharash garoobeen ayaa la yidhi golaha wasiirada soo ansixiyeen ee baarlamaanku hal mar soo ansixiyey soo soo mariyey doodii hore ayaa la yidhi waa la bedelay waxaa loo bedelay nooc cusub oo la yidhaha majoritarian four point five kio lasoo celinayo therefore qaladka ugu weyn waxaa iska leh maxay ahayd toy in dowladda hay-adda fulinta hay-adda fulinta senator xuseen maxay ahayd in la qabto saddex sane bar ka hor xageed in maanta la joogo
waa mahadsan tahay xildhibaan fawsiye ayaan wax badan ku waafaqsanahay meeshii ay ahayd in la joogase wax badanaa nooga dhiman waxna waa noo bilaaban yihiin waxa ugu muhiimsan maanta waxa ay tahay soomaaliyana u baahan tahay nidaam doorasho oo la isku wada waafaqsan yahay siyaasiyan dowlad goboleedyada dowladda federaalka xisbiyada iyo dhammaan ururada bulshada soomaalida ay u wada diyaarsan yihiin maanta in loo diyaargaroobo ay ahaato mid mataqaanaa dadka loo diiwaangeliyey siyaasiyan iyo farsamo ahaan dhaqaale ahaan loo diyaar garoobo marka intaba mataqaana cilado badan ayaa ka jiro baarlamanka waa uu dadaalay dhinacba mataqaanaa si waxa looga sheego laakiin sharcibuu soo saaray madaxweynaha uu saxiixay xeerar dhammaystiraya ayaa hadda gacanta lagu hayaa laakiin dhinaca mataqaana culays uu ka jiro waxa ay tahay miiska dadkii fulin lahaa shuruucdaas iyo xeerarkaas uu baarlamanku soo saaray weli kama diyaarsana xukuumadda federaalka dhankeeda iyo dhanka dowlad goboleedyada labadaba
isla su-aashaasaan u faahna bal xageed rabteen in dowladdu maanta joogto waxay ahayd maqtigan in wax waliba diyaarsan yihiin amnigu uu hagaagsan yahay dadka maxaa mataqaanaa la diiwaan geliyey axsaabta maaragta la kala reebay oo intii soo hari lahayd oo doorashada geli lahayd ay soo baxdo miisaaniyadii lagu fulin lahaa muxuu ahay doorashadu inay diyaar tahay waxaasoo dhan aya ayaa la rabay marka wixii hadda ma diyaar ahaa laakiin haddana masaafo fiicanaa lasoo gooyey sharcigii baa diyaar ah guddigii oo tababaran oo maaragtay ilaa xad diyaar garoobay baa jirta marka waxaan anigu waxaan qabaa waxa weeyaan wax yar baa la qabtay hawshii la rabay in in- in in la qabto
marka laga yimaado in la gaabiyey oo shaqo la qaban waayey oo eedaas adiguba aad qirayso afar bil kadib dadka soomaalidu kuraasiina qaar rabaan qaarna dabcan sharciyadiina eegayaan marka xaggee laga aadaa meeshan horta een, waxaan jeclahay inaan hormariyo nooca doorashada hadda la keenay ee confusion baa dadka lagu riday jahawareer baa lagu riday iyadoo lasoo diyaargaroobay doorashadii noocii ee, ee, isu dheelitireed loo soo diyaargaroobay ee, qof waliba hankiisu sarreeyey xisbiyadu diyaarsanaayeen ee, oo ay ahayd in jus xisbiyada la kala galo xisbiyada ee, hadda baarlamaanka dadka ku jira aqalka sare iyo wixii shacbiga ee- ee- ee danaynaya siyaasadda inay galaan ee ahayd xisbigaasina sanaaduuqda inta lagu heshiiyo halkii la dhigaayo in markaa dadku qof waliba xaq u lahaa waxaa la yidhi baa lagu noqonayaa oo dhowr milyan oo soomaaliyeed ayaa xaqooda mar horeba lagu tuuray carta waxaa ka mida ee, ee, maxay ahayd qabaa'il loo diiday inay galaan oo la yidhi wakhtiga dambe idinka aad ka qayb galaysaan waxaa ka mida ee, dadka aan dhulkooda imika tegi karin waagaa xal bay ahayd laakiin imika ma aha xal waa xaqdarro imika dad badan oo dhulalkooda imika shabaab haysto lama geyn karo ee, ee, kursi lama geyn karo ee, maxay ahayd toy een, dadka barakacay kuma noqon karaan oo kursi ma intay raadsadaan ama cod ma siin karaan cid cid dheerfor cid masalaysaa ma jirto dad fara badan oo oo dadkaasi dhaleen oo jaamacadaha ka baxay oo dhallinyaro ah oo ama shaqayn lahaa ama wax qaban lahaa maadaama aanay ku lahayn eh, ba- een, qof eh, masale baarlamaanka ama wasiirada ilan baa waxaan lagu qaybinayaa ma heli karaan opportunity shaqo opportunity ay hore ugu socdaan marka waxa weeye doorashadan eh, nidaamkan la keenay waa nidaam xaqdarro ah burburinaya ummadda qalbijab ku rinaya dibu dhacna keenaya marka waxaa annaga aanu ku talinaynaa aan horena u nidhi doorashadan waxaa sahlan in nidaamka isu dheelitiran la keeno waa suuragal waa dhici kartaa dhibaatana ma keenayso qof walibana xaqiisu helaya qof kastoo soomaali ah waa noo sharaxi doontaa si haa qodobadaad eegaysay waxaa ka mid ahayd ee, maxaa suuragala marka bulshada lasoo kulantay waqti baa geliseen maxay ahayd waxyaabaha dul istaagteen ood kula soo laabateen ee labada gole Een, waa mahadsanta horta u malayn maayo hadda inaanan waqti badan iska gelino nooca doorashada ee hadda ah, ma aragtay waqtigeedii lama joogo inaan ka doodno baarlamaanku wuu ansixiyey nooc ayuu ansixiyey taas ayaa hadda maxaa suuroobaya waqti miyay u baahan tahay hadda ma dhaqan gelin karnaa ayaa ay su-aashu tahay Een, Ama taas ay dib usoo siyaasiyan dhigteen ood- ood waqti oo nina hal saa dhawaan annaga waxa aan ku dul shaqaynaynay een, sharciga uu madaxweynaha saxiixay labada gole soo maray afar xeer oo dhammaystir ah ayaana loo diray afartii xeer ayaa wixii dabcan quseeyey aan wax ka soo niri Een, asaga maxaa hadda ka hirgeli kara oo ka suurtageli kara Een, xilli afar bilood shan bilood ay ka dhiman tahay wakhtigii mataqaanaa loo dareeri lahaa doorashada ayaan joognaa see loo hirgelin karaa ayaa su-aashu ay tahay maxaa lagama maarmaana marka waa intay hadaytii xildhibaanada iyo iyo profesorku ay sheegeen waxaa muhiima amnigii siyaasadii farsamadii in laga wada shaqeeyo oo loo dareero doorashana loo diyaargaroobo oo maxaa mataqaanaa caqabadoo la xallin kara oo dhanka doorashada in sharcigan uu shaqeeyo ayaa noo muhiimsan
ee ee, anoo ixtiraamaya senatarka doorashada inay dhacdo horta xaqaa ka muhiimsan constitutionka ka muhiimsan waxaa ka muhiimsan chapterka cutubka labaad ee constitutionka lagu heshiiyey ee dowladda ku fadhida ee xildhibaanadu ku fadhiyaan dowlad goboleedyada ku fadhiyaan oo oo sheegaya oo sheegaya xaq qof kastoo citizen oo soomaaliya xaq wuxuu u leeyahay in waxna doorto lana doorto xaqiisa siyaasigaa ku qoran xaqa m- midnimada waxaa ku qoran een- een maxay ahayd xaquuqal insaanka waayo qof baa la yidhi maba geli kartid baarlamaanka laakiin daruufa ku xeeldhaaban oo xildhibaanku sheegaya amnigu ka mid tahay maya waxaasoo dhan waxaa ka muhiimsan horta xuquuqda in laysla ogolaado nin soomaaliya ama gabadh soomaaliyeed baa la yidhi adigu ma ma istaahishid inaad baarlamaanka gasho oo qabiila qabaa'il dhan baan loo ogolayn Eh, xildhibaan fawzi waa lagula qabaa laakiin daruufaha qalubkeen hadda hadda doorashadan hadda maya ta waqtigeeda waa laga hadli karaa waqtigay dhacayso laakiin horta waxa ka horeeya wax walba in lagu heshiiyo doorashada midda kale doorashada nooca ee, ee, ee, senatarku ii sheegay hadda inoo sheegay constitutionka qodobka 86 sideetan- lix iyo sideetan waxaa si adag u qeexan doorasho eh, nadaam si- een, eh, eh, eh, doorasho oo lasoo ansixiyey ogolayaashu ansixiyeen hadduu constitutionka ka horjeedo waa la duri karaa waxaana duri kara aqalka sare ee dowla- een, ee, golaha wasiirada baarlamaanka iyo toban kun oo codbixiye annaga waxaan ururinay shan iyo soddon kun oo codbixiye oo soomaaliyeed petition baad samayseen petition baan samaynay Ha- haguu maray.
maxkamadda sareaan u geynay maxkamadda sare iyada constitutionkii ah constitutionka maxkamadda marka loo gudbiyo arrin constitutional ah iyada noqonaysa maxkamaddii oo constitution ku soo laabanaa qodobkaas Ah.
raba laakiin sanaad xuseen marka markaad falanqayseen ood bulshada kula laabateen maxaa dhici kara meeshaas arrin ka socota Een, hadda uun suurtagalnimada sharcigan ma shaqayn karaa ma waqti buu u baahan yahay ma doorasho dad banaan la aadaa Maxaa la- siyaasiyan diyaar ma tahay unbaa hadda muhiima annaga ka baarlamaan ahaan uma ololeyn karno hadda mana dhihi karno in doorasho dadban hadda la aado laakiin haddii mataqaanaa la waayo uu sharcigan suu u shaqayn lahaa la waayo oo ciladay doonta ha ahaatee aniga waxaan aaminsanahay sharciga iyo asalnimadiisa iyo dastuurnimadiisa process kale waaye laakiin hadda mataqaanaa asaa noo sharci ah een, haddee xaq baa loo leeyahay oo xisbiyada hiigsi tiimka ay ka mid yihiin waa dacweyn karaan Een, inkastoo hadde I don't know aniga hadda dad diiwaan gashan ayuu dastuurku sheegayaayo toban kun iyo dowlad goboleedyada ay sheegayaan habraaca waa meel kale laakiin sharcigan asaga ayaa hadda inoo yaala suu u shaqaynayaa waqti muu u baahan yahay dadka ma isku fahmayaan oo marka ma noociisa ayaa laga doodayaa ma doorasho dad banaa la aadayaa waa arrimaha hadda mataqaanaa meesha yaalla laakiin muhiimadda waxay tahay sharciga anaan haysana annaga baarlamaankaan ku faanaynaa uu waddanku leeyahay sidee lagu fulin karaa kaanaana u doodaynaa in la fuliyo oo laga shaqaysiiyo oo xeerarka dhiman la dhammaystiro oo dabeedna mataqaanaa la aado hirgelintiisii oo ay ka mid tahay dowlad goboleed dowlad federaalka inay iska fahmaan
shirwa markaad fiiriso dooda labada dhinacna waxbay waxbay isku hayaan laakiin sharcigan la meelmarshay labada gole madaxweynuhu la seexay suuragal ma yaha afar bil kadib in dadka soomaalidu ay soo doortaan ee qof iyagu ay ay la yimaadeen horta waxaanu kala qaadaynaa laba shay waktiga iyo xaaladda siyaasadeed ee jirta iyo wixii wanaagsanaan lahaa baan kala qaadaynaa waxaa hadda jiraayo waxa waaye yacni eh, dadkii siyaasadda isku haystay ma wada socdaan taasi waxay abuuraydaa shaki iyo walaac fara badan oo ah yacni armaa la dheeraystaa way abuuraysaa waxay kaloo abuuraysaa sh- eh, muxuu ahay jahawareer kale oo muxuu ahay mujtamaca oo dhan haysta macal siyaasiyiinta haysta oo ah waxa weeyaan waqtigii waa soo gaabtay maxaa dhici doona cabsi waxaa jirta haddii sidan lagu sii socdo oo la waayo muxuu ahay eh, muxuu ahay khariirad cad oo doorashada lagu gelayo halis amni darro ayaa iyadana maaragta meesha imaan karta marka waxaasoo dhan ayaa waxay u baahan yihiin in lagu xisaabtamo hadda sidii ay u sheegeen eh, labada muxuu ahay doodaba waxa wee- waxa weeye waxa sharci baa la ansixiyey sharcigii la ansixiyey sharci darro ma loo noqon karo sharcigii la sameeyey sharci darro lagama dooran karo sharci darradu waxay noqon kartaa in muxuu ahay road map cusub la sameeyo oo sharciga aan waafaqsanayn dhaba cusub oo dhaba siyaasadeed.
cusub ha dhaba cusub in in in la jeexo oo la yidhaahdo sidii inta la isugu yimaado la yidhaahdo sharciga iyo guddigii muxuu ahaa mataqaanaa doorashada iyo muxuu ahay waxaasoo dhan meelaha la yska dhigo oo weliba cadaalad darrada hadda jirta mid kaleoo kasii weyn la sameeyo mid kale oo kasii weyn oo siyaasiyiintu ay intay isku fahmaan wax ay waxoodaasi maaragta noo kala go oo kale ayaa iman karta aniga waxay ila tahay waxaa macquulka oo meesha ku jira waxa waaye meel baa hadda la yimid meesha aan hadda nimid waxa waaye sharci baa la hayaa xoogaa yar ha la taataabto waxa laga bedelo gabdhaha maaragta nambarka loo kordhiyo muxuu ahaa mataqaanaa eh, maqaamka magaalada muqdisho iyo muxuu ahay eh, somaliland dadka ka socda sida waxaasi wax waa technical waaye waxaa technicalka ha la xalliyo dadkan siyaasiyiintahana ha isu yimaadaan amnigana ha laga qayb galo doorashada ugu suurta galka ah ee cod qofku uu dooranayana waa in- waa in la aadaa Ha- hadda marka dib looma noqon karo ciddii dib u noqosho raadinaydaahi waxa waaye dee waxa- waxa- waxay nagu waxay nagu riixaysaa meel halisa oo mugdi ah oo waxa ku jira aan cidina Aan sii looga qiyaasi karin inkastoo gacanta taaganaysaa laakiin su-aal baan ka weydiiyey Ah. Su'aal ma- maxaa ku barar ku barar okay eh, horta eh, annagu ma aragno eh, in dib loo noqonayo annaga waxaan rabnaa in hore loo socdo dib waxaa noo celinaya doorashada dagaalka keenaysa aan arkayno ee la yidhi iyadoo kursigii jifa leedahay cid waliba waa codaynaysaa ee inta la tago deegaanada qaar deegaano kalena aan la tegi karin deegaanadaa la tegay la yidhi cid kasta oo deegaankaas degani qabiil kasta iyo waa u codaynayn laakiin jifaa leh annaga conflictkaasaan ka cararayna runtii sharciga aad haysataan ee hadda meel mariseen Haa.
somalilan kuma cadda wax laga yeelayo Waa kuu kuma soo cadda wada.
matalaada Waa- muqdisho waa kuu gobolka soo wada.
banaadir kuma cadda xuquuqda haweenku adinku leedeen baarlamaanka u yaala marka sideed rabtaa inuu sharcigan u shaqeeyo Oh, waad mahadsantahay su-aal fiican weeye annaga sharcigan ay odayaashu ka hadlayaan waa kaan diidanahay mana islihin isaga weeye ka dadka laakiin dib- asiga sharciga Ma- bal heerin hadda dowladda waa kuu maamulsiiya soo wadaa haddii maxkamadda sare laba u taalla inay tiraahdo kanaa sharciga jira hadda iyo inay tiraahdo ha laga noqdo kii hore ee sharciga ahaa ee lasoo ansixiyey ee dowlad goboleedyadu eh, baydhabo eh, kismaayo iyo garoowe inta isugu wada tageen iyo dowladda dhexe ku wada saxiixeen saddex gooroo kala duwan ee golaha wasiiradu soo ansixiyey hadday tiraahdo kaas oo shanta sano laga shaqaynayay aan kulli kusoo diyaar garownay hadday tiraahdo kaasaa saxa ha lagu noqdana waa sidaan rabno hadday tiraahdo kan taagan iminka ee la leeyahay kanaa jirayana annaga waxba kama qaban karo soomaaliyadaa dooratay conflict iyo dagaal iyo inay dib ugu noqoto dhibaato waa waxa weeye de halka roobka laga galo unbaanu ka gelaynaa taasi waa taas laakiin haddaad i weydiisay hargeysa somalilan xildhibaanada ka yimi waxaa le- oo sharcigan ku qoran ama ay kasoo shaqeeyeen tiimkani banaadir bay ku gelayaan waayo banaadir aan xuquuq loo ogolayn labaatan iyo sideed qof baa la yidhi banaadir bay ku gulayaan doorasho banaadir horta xaqeeda meel hala saaro annaga waxaan wadnaa axsaabta in la kala galo maca banaadir maca somalilan cid waliba axsaabta lagu kala biiro xisbigii eh, adkaadaa inuu dowladdii dhaliyo iyadoon conflict dhicin iyadoon corruption dhicin iyadoon dadku isqabqabsanin simple xisbiyaa tartamay xisbiyada ha lagu wada meelaha nabadda ana ha laga qabto annaga intaasaan wadnaa senator xuseen guddiga doorashadoo la hadalnay ee, meelaha cuskin waxaa ka mid ah sharciga xuquuqda haweenka oo weli baarlamaanka yaal muqdisho maqaamkeedii aadan aadan miiska saarin oo aan cadayn matalaada somalilan iyo dasaaminada siyaasadda oo asal u ah doodan marka wixii aad aad bulshada kusoo kula soo laabateen hadda soo gudbiseen weli waad noo sheegi la-adahay maxaad isla meel dhigteen oo soo gudbiseen oo golaha horyaala waa mahadsantahay dabcan mataqaana guddi labada aqal ah oo ma aragtay arrintaa ka shaqaynaysay baa jirta oo afar xeer loo diray xeerka deegaameynta ama asteynta kuraasta la yidhaahdo xeerka oo een, somalilan saameynayo somalilan qayb bay ka tahay si guud waaye een, mid somalilan ah kuraastooda sida laga yeelaya ah een, midka haweenka iyo qoondadooda sidii loo xaqiijin lahaa ah.
oo weli aan sharci ahayn oo baarlamaanka yaal haa iyo midkii gobolka banaadir xeerarkaasaa naloo diray proposal ayaan keennay ama mataqaanaa soo jeedin ayaan samaynay labada labada aqal ayaa mataqaana ay la taalaa dabcan sida aan hadda usoo dhignay inaan hadda faahfaahin badan la geli karin oo sababtoo ah baarlamankii bay la taalaa dadku se u fahmaan Een, haweenka sidee kuraastooda boqolkiiba soddon iyo ka badan ay ku xaqiijin karaan proposal ayaan kasoo jeedinay kuraasta iyo deegaameyntooda qaab ayaan usoo jeedinay sidoo kale banaadir waxaan soo jeedinay laba xulasho oo baarlamaanka inuu mid- mid ka qaato ka dooda ay tahay Een, eh, si la mid ah mataqaanaa qayb walboona loo diray sidaasaan mataqana wax usoo jeedin laakiin hadda faahfaahintii iyo godihii ma sii geli karno laakiin mataqaanaa soo jeedintii guddiga oo labada aqal la taala oo aan rajaynayno mataqaanaa in maalmaha soo socda labada aqal ama gooni gooni ama ayagoo isla jira ay ka doodaan ayaa ay natiijada u dambaysa kasoo bixi doontaa laakiin annaga sidii ay xalalka noola muuqdeen markaas ayaa afarta xeer mid walba aan kusoo xallin
waan kuu soo laabana laakiin dad badanay qusaysaa oo foosiyoo kale aad ka doodaysay ee, maqaamkeeda siyaasadeed muqdishona dadaa ku dhagaysanayo jooga marka waxa ugu wanaagsan ood is leedahay waad ku soo koobteen maxay maxaa ugu muhiimsanay oo arrinta somalilan arrinta somaliland iyo maqaamka muqdisho dee arrinta somalilan mataqaanaa xeerkan sida uu sheegayo si guud sharciga waxay tahay qof kastoo soomaali ah inuu mataqaanaa codayn karo ayaa mataqaanaa xeerka ku qoran oo kursiguu doono u codayn karo Een, kuraasta somalilan waxaa la yidhi special arrangement ha loo sameeyo ama maqaam gaar ah ha loo sameeyo Een, maqaamkii gaarka ahaa annaga yaa codaynaya dadka codaynaya xaggee ka imaanaya xaggee lagu qabanaya yaa maamulaya oo gaar ah su-aalo noocaas ah oo aan xeerka kusoo qornay jawaabtooda ayaa jira dabcan ma- ma- hadda ma dhihi karno waxaasay noqonaysaa laakiin annaga soo jeedin aan samaynay soo jeedintii aan samaynay xildhibaanada labada aqali u taalla ayagaa mataqaana wax ka bedeli kara marka nooc kastoon hadda sheego oo ku saabsan waxay noqonaysaa in uun soo jeedintii guddiga ay iska noqonaysaa wax baarlamaan ansixiyey ma noqonayso waan gartay shirwa labaatankii sano laga soo bilaabo artilay hadda ama matalaada somalilan ha noqoto ama muqdisho ha noqoto mar walba waxay ahayd cirkay jirtay oo maysan cadayn maxay kula tahay sababta meel dhex looga dhegan yahay maqaamka muqdisho aan ku horeeyo maxay kula muuqataa
horta waxaa weeyaan siyaasadda xaaladda aan annaga ku jirno oo kaleeta ah cabsi badan baa dul hoganaysa cid waliba oo siyaasi yihii waxay ka baqaydaa inay kursiga seegto horta taasi waa mid ka mida waa waxaan u malaynayaa waxoogaa badownimo siyaasadeedna weynahayda oo waxay ahayd waxaan in mar hore la qorsheeyo laga fekero muxuu ahay qaybba markeeda la qabto ayay ahayd wuxuu marka inay hal mar soo wada shubtaan badownimada siyaasadeed ayaa ayaa ayaa keenaysa waxaan waxaan qabaa marka waxa waaye hadda waxaana hor yaalla laba shay lix bilood ka bacdi inaan doorashada aado ayaan aad ayaan hortaa dood waxaa kaloona hor yaalla waxa waaye dadkii saamileyda la baxay siyaasadeed waxa weeyaan heshiis ma aha soomaaliduna waxay tidhaahdaa markii ceelaliyo heshiido marka geelle iyo heshiido ayaa maaragta xooluhu biyo cabaan marka hadda waxa meesha isku haystaa waxa waaye waa dadkii siyaasiyiinta ahay oo mustaqbalka dhow iyo kandheerba ka baqaya laakiin dadka soomaaliyeed marka aad fiirido dadka soomaaliyeed waxay rabaan in si nabad ah oo aan dagaal lahayn oon cabsi iyaga u keenaynin muxuu ahaa mataqaana xukunku uu sidii loo soo bartay u kala wareego sidaasay rabaan dadku waana dadkaasi waxa weeyaan waa dadka labada saddexda milyan ku dhow oo barakacayaasha ah iyo kuwa maalin walba ku biiraya kuwaas kuwaas kuwa ku biiraya iyo kuwii waayey rootigii yaraayay magaalada magaalooyinka ka heli jireen waaye waaye marka waxaana haysata waxa waaye siyaasad aan arag dhibaatada waddanka ka jirta ee iyagu isu wada muuqanaysa ayaa meesha yaalla mid anigu waan qabaa waxa weeyaan wuxuu madaniya waaye in maxkamadda loo dacwoodo waa waa waa arrin meesha jirta marka haddaad su-aasha weydiida aan toos ugu galo waxa waaye siyaasiyiintana waxaa u muuqda kuraasta dadkana waxaa u muuqda oo ay rabi lahaayeen oo jeclaan lahaayeen waxa waaye inay mar uun muxuu ahaa mataqaanaa ay cod ridaan oo ay yidhaahdaan fawsiye xaaji aadanan soo doortay hadhoweytana waan la xisaabtamayaa taasay dadku rabaan marka dheeshan ka dhexayda dadka siyaasiyiinta war laysuma hayo warkaasna waa waxa weya war waxaa laysugu imaanayaa marka waxaa waaye saamilaydu intay isu timaado ay tub samayso oo yidhaahdaan doorasho waqtigaasaan gelaya arrintaan uga baxaya waxa waaye doorashooyinkii hore oo dhan waxaa waxaa waxaa jiri jiray dib u dhac farsamo ka timid ayaa ayaa jiri jirtay oo farsamadaasina ay tahay yani waqtigii horon si fiican loo soo shaqayn ayaa waxaa la ysku raacayaa in la aado doorasho ama odayaal ay dad soo xulaan ama dad dadbani ay dad soo xulaan laakiin markaa waa lays raacsanaa mushkiladda hadda taallaa waxaa weeyaan laysma raacsanaa laysma waqtigiina wuu idlaanaya marka waxay ku qasbanaan doontaa in extension oo kooban oo ugu badnaan lix bilood saddex bilood afar bilooda in inay timaado markii horey ayaa laga seexday oon waxba laga qabanin marka annaga waxaan anugu qabaa dadka ha loo turo dadka dhibaatada hayda ha la wada fiiriyo ha loo turo iyaga ha loo sameeyo waan waan yani wax badan ha looga tanaasulo
holafosiya aad baad ugu adkaysanaysaa in doorasho dadweyne dhici karto si walbaba ma raba inaan aad laakiin xisbigaagu ma tegi karo baydhabo ma tegi karo garawe ma tegi karo jubbaland hargeysana haba sheeginba marka sideed rabtaa aqsaab siyaasadeed iyo saamiladu heshiis ahayn in doorasho ku dhacdo okay horta tii hore aan jawaabta in yar kaga daro tii senatarka somaliland sanad walba afartii sanoba in la yidhaha xaggee la geeyaa kuraastooda annaga waxay nagu tahay nuqsaan waxaa weeye dadku waa mid ummaddu waa mid dalku waa mid waxaa weeye in la yidhaahdo dadku axsaab ha galaan ama baydhabo ha ka yimaado kii raba ama hargeysa ka yimaado meeshuu raba ha ka yimaado kuraasta waa inay meel walba la dhigaa xisbiyadu tartamaan annaga taa rabnaa wataas waxaan rabnaa xildhibaan ma jiraan xildhibaanan deegaan matelin oo xildhibaan noqon kara dadku waa mid laakiin hargeysa ma mateli kartid systemka aan naloo soo shan sano lasoo barayay dadka ama lakale kala doortaa lalahaa labaiyo tobanka sistemee caalamka ka jira nooca la yidhaahdo p r-ka ama nidaamka isu dheeli tiran ee hal qof hal cod isu dheeli tiran waxa weeye meelaha nabadda unbaa laga qaban karaa meelaha la gaari karo ee nabadda si isu dheeli tiran laakiin hargeysa waa nabad okay maya hargeysa waad ogta siyaasad kalaa jirto somalilan ma Taas buu imaanayso kaadhaa xildhibaanku.
maya maya Fartamadu waa midaas.
maya maya maya dadka goostay inay midnimada taageeraan ee ay soomaaliya joogaan maaha in la faquuqo gees la geeyo oo la yidhaahdo meel halkee la geeyaa dadku inay mid yihiin kuraasta waa in xisbiyo intay tartamaan annaga waxaan ka hadlaynaa meel fog baa wax ka arkaynaa kuraasta inta la tartamo xisbiyo tartamaan xisbiga halla cid waliba ha gasho toban xisbi hadday soo baxaan soomaaliya oo dham ha ka mid dadkay midaynaysaa arrinkaasi dadkay qalbigooda isku xidhaysaa dadkay fikirkooda midaynaysaa laakiin marka four by five lala daba taagan yahay afartii sanaba oo dowlad waliba markay sii dhammaanayso intay celiso celiso celiso dib u dhigto hadda tira maxaan qaban karaa Ah, si ay u dheeraysato oo dadka niyadooda lagu tumanaya dadka horumarkii dalka dhallinyarada kumaankunka boqolaalka kun ee jaamacadaha ka baxay mustaqbalkoodii mee markay su-aasha usoo laabo Ha.
saamilayda banaankaay taagan tahay Ha.
xisbigaaguna ma tegi kara baydhabo marka okay seen ha seen waa waddan.
waa exactly waxaan kuu sheegaya xisbiyaa tartamaya xisbigaygu baydhabuu tegaya kismaayuu tegaya meel kasta hadda toban gobol baan ka waxaa la- laakiin heshiis lagu maahan hadda i dhegeyso waxaa la yidhi sideed iyo tobankii gobol ee hore sidiina lagu soo shanta sano aan kusoo diyaargaroobeynay sideed iyo tobankaa gobol sagaal gobol oo ka mid ah ayaa xisbiya xafiisya ka furanaysaa sagaalkiiba waa noo furan yihin soo garan maysid K- soomaaliya waa sideed iyo toban gol- gobol sideed iyo tobanka nolooma wada diidin sagaal ka mid aa noo furan sagaal iyo tobankaa haddii waa hagee nidaamka sagaalkaas noo shar
gaalkacyaa ka mid ah Eh, dhusamareen baa ka mid ah baydhabaa ka mid ah afgooyaa ka mid ah jawhar baa ka mid ah muqdishaa ka mid ah xudur baa ka mid ah and so on and so forth ma garatay waxa weeye annaga waxaan rabnaa doorashada ugu sahlan ugu conflictka yar ee dadkuna mid yihiin ee si nidaamsan inta xisbiyada ka tartamaan loo wada codeeyo xisbiga u codbata meel kasta ha jooga kursiga aniga aan kismaayo dhigto een, codka la igaga ridayo qofka kismaayo ka yimi baa ku ridanaya isagaa dadkiisa keenaya isagaa xisbigaa u ololeynaya ka baydhaba ka daalig ka muqdisho ka daalig marka waxa weeye doorashadan waxay u dhacaysaa xisbiyo saan rabno xisbiyo tartamaya ka guulaystaana dowladda dhalinaya conflict ma leh eh, corruption ma leh oday dhaqameed meel inta baadiye laga keeno dadkii soomaaliya u talin lahaa isagu magacaabaya ma leh waa dad wax bartay oo wax garanaya adduunka la tartami kara xisbiyada galaya Wagan. senator xuseen qodobkaas eh, eh, aad baa aad bay u qusaysa doodiina markii laga hadlayay sharciga lameel marsiiyo ma qabtiin in in matalaaddaa kooban ay dhici karto
Een, waad mahadsan tahay dabcan horta inaan waqti badan hadda iska gelinno nooca doorashada wadankan hadda anfacayso taa baarlamaankana dood kasoo yeeshay waqtigeeda inaan soo dhaafnaan umalayna haddii hadda aan lalahayn hadda sharci cusub aan soo samayno hindiso cusub haddaanay ahayn hadda maxaa suuroobaya sharciga inoo yaalla ma suuroobayaa ma laga heshiin karaa siyaasiyan waay hadduuna hadda suuroobaynin oo asaga naftiisa la duraya oo sheekada ay sidaas tahayna ama haddii asaga naftiisa hadda technically u suuroobaynin hadday tahayna waa meesha meesha hadda cilada ay ka jirto waxay tahay sharci buu baarlamaanku baas gareeyey afar xeer baa annaga gudi ahaan soo diyaarinay miiskay saaran tahay laakiin xagee lagu qabanayaa su-aasha waa meeshaas xisbiyadii mataqaanaa weli si rasmi ah looma diiwaangelinin een, dadweynihii lama diiwaangelinin xaf- dowlad goboleedyadii xafiisya in laga furta ma ogola Ma ogola.
dhammaan goboladii mataqaanaa ma- ma ogola Een, hadde ma garanayo mataqaana Annagaa hadday ka xisbiyada furanay.
kala fadli badan yihiin Ma- een, ma garanayo laakiin aniga intaan ogahay dowlad goboleedyada een, jubbaland iyo puntland guddigii madax banaana xafiisyadii way soo soo xireen een, koonfur galbeed warqaday soo saartay waxay tiri ilaa amar dambe xafiis laga furi karo xisbi ma jiro inkastoo guddigii madax banaana xafiiskiisu aan weli lasoo xirin ayaga naftooda xafiisyadiisi officiala in barbl- publicle loo furo waa diideen dowlad goboleedyada kale sidaas oo kalea laga yaaba meelaha qaar in hununu leeyihiin muhiimadda waxay tahay xaqiiqada yaana iska indhatirin xaqiiqada siyaasadeed ee meesha taalla iyo midda amni ee meesha taalla iyo midda farsamo laga yaabo inay ayada nafteeda waqti u baahan tahay taasaa ah in laga wada xaajoodo laga wada hadlo miiska la isugu yimaado aan la iska indhatirin haddaan u baahannahay inaan doorasho galno shan bilood hadda kadib ah waa in dadka ay waxaanu ka dhexeeyaan isu yimaadaan oo xisbiyada ka mid yihiin Eh, waqti baan Maytaa ku- waa waqti baan ku raacsane.
siinayaa aad baan u jeclaa doodaada waxaan rabaa Ha.
inaan- inaan inaan ku laabato Ha.
garawe waxaan ogeyn in la horay eh, shijaad buu qabtay eh, way cadayd eh, jubbaland madaxweyne sidoo dana mida- isagaa hadda isagaaba hadda xisbi furtay Laakiin waa- inaanay waxba diidanayn Xu- xisbiga localka marka ah meelaha wax iska bedelan Eh, ma- ma- waxaa jira systemka ag haddii la adkaynayo wax walba soomaalida waxay u arkaysaa wax adag oo qalabsan konton sano halkan doorasho lagama samayn that's why eh, wax kasta difficult u yahay wax haddana wixii la bartay unbaa la rabaa waxaana fear of the unknown la yidhaaho wax laga baqayaa waxaan hore loo samaynin garowe xisaab axsaab baa ka jirta int- xisbiyo badan baan ogahay oo ka furan madaxweynihi baaba kiisii furtay soo garan maysid waqti haddii lagu darayo iyo haddii lagu qabanayo on timeba doorashadaa hal mar aan ku yar noqda ee doorashadaa la soo ansixiyey dalka conflict bay ku keenaysaa taas waa annaga uga dagaalamayno haddiise la leeyahay wixii ra- dhacay weligeeday soomaali dagaali jirtay ha dagaasho oo foor bay hulkeeda iyo qashinkaa ku dhex jirto dee nasiibku adinkaas waa ansixin laakiin ya adinkaas waa ansixin may anigu anigu waxaan ahaa dadkii diiday Haye.
mar walbana waa Mar diidanahay walba afkaa ku Fa- maqlaa.
mar walba qabiil waa ka dagaalamaya anigu. waxaanay anfacaynin dadkan masalo waxaanay anfacaynin ummadda soo gabdhaha soomaaliyeed waxaanay anfacaynin barakacyaasha waxaanay anfacaynin banaadir waxaanay anfacaynin half of somali population adduunka inaan la tartanaan rabnaayo kor u soconno haddii la yidhaahdo un maya horta dagaaladana weligooday dalalka dagaalada soo maray waaba noocan wanaagsan baaba loogu talagalay ee aan conflict iyo corruptionka lahayn soomaaliya waa inay hore u socotaa baqdinta la qabo ha la joojiyo horeha loo socdo haye lafo si kale aan dhigno Ha.
waxaad doorbidaysaa in waktiga dib loo dhigo oo extension yimaado sababta aqal kasta doonta hadda aad geysay maxkamadda sare haddiiba lasoo aqbalo soo kama dhigna shaqo kale hor lahoo maya maya shan sanaa lasoo diyaariyay taayada haddii uu maxkamadda sare qaadato waa shan sanaa lasoo diyaarinaya waa diyaar xaliimana waa standby annaga xisbiyadana waa la kala saaraya un waxay qaadanaysaa wiig in lagu kala saaro wixii diyaara ayaa markaa doorashadii galaya maxaa u dhimo waa sanduuq meel la saaro iyo dadkoo loo dara ta kale la leeyahay dad baarlamaankii ma ansixinba aan kaa dhexgal xilaa baarlamaankii hadduuna ansixinin sharciga b r ki oo nooc kale majoritarian system la yidhaha hadda lasoo ansixiyey see ku dhacaysaa waana kaa dhexgalay hadda dood baynu ku jiraa eh, soo maaha doodii xisbiyada sharcigooda waa la garab wadi karaa waxaynu kaloo ku jirnaa dood eh, laakiin waa waa campaign hor leh waa golihii Maya, shacabka uma waa baahna aqalkii sare, waa campaign.
madaxweyne lagu arshaadan Ma- waxay ka dhaantaa dagaalka iyo qabiilka iyo 54.5 ka iyo dagaalada dhici doona iyo oday dhaqameedka dhihi doona jifadaydii lama Ah, ogola laakiin waqtigaas Jika- waa afar bilood ya waqtigu ku yar waa maya afar maya waxa- waxaan aaminsanahay oo aqalka sare aan ku raacsanahay inay ku taliyaan annagana statement waa soo saarnay higsi press conference bay ka qabatay dadku inay isu yimaadaan afar bilood cid walow caqlile way garanaysaa inaan waxba hadda lagu qaban karin Marka extension laakiin baad ugu soo my extension my afka ha ii gelin extension ma aha laakiin technical laba bilood ha noqoto haddii lagu daraayo oo- oo laakiin waxay sahlan tahay doorashada noocaanu rabna hadday timaado taasi uma baahna maalin in lagu daro runtii Hadda- afar bil afar sano waxa lasoo qaban waa laba bil ma lagu qaban doonaa dowladda dembigaas le laakiin xaliima waa diyaar xisbiyadana haddii bil bay ku kala saari kartaa saddex bilood kadib doorasho waa la qaban karaa xaqiiqo weeye haddii taayada la raaco ee, araa badan oo maaragtay xooga aan meel wada soconin aan qabnaa moogta waana iska caadi maaragta in marka Marka la la doodayo.
marka la doodayo marka la doodayo Ee, horta dhibaatada hadda jirtaay waxa waaye wax wa- wax wada socdaa ma jiraan waa la kala socdaa marka waajibka ugu horeeya ee xaaladda soomaaliya la fiirinayo waxa waaye wa- waxaan kala socdaa in tub la mariyo oo dadku isu yimaadaan oy wada hadlaan oo muxuu ah mataqaanaa ayaa loo baahan yahay waxaa kaloo loo baahan yahay in wixii shuruuca ee jira la ilaaliyo ayaa loo baahan yahay ixtiraamo Ah, constitutionka la ixtiraamo wixii sharciga la baasiyey la sameeyo haddii dad ka cabanaya sida fawziyo oo kaleeto marwada ay jiraan qaabkaa hadda madaniga ay u galeen laga warsugo laakiin waxa weeyaan waxaana haya waa waa lix In- in la bilood kala socdo.
sideed bilood kala socoshadaana hadda waxay u baahan tahay inaan maarayn Wa- waa haddaan taas maarayn weyno meelaan u soconnaa ma jirto su-aasha ugu dambeysa meelaan u oo soconno waxaan dhihi lahaa siyaasiyiintu ama labada aqal iyo muxuu ahay muxuu ahay wixii- xisbiyada mucaaradka iyo muxuu ahay kuwa muxaafidka muxuu ahay xukuumadda bulshada rayidka inaanu xooga saarno inaynu tolno khilaafkan muxuu ahay diidaya in hore loo socdo su-aasha ugu dambeysa ee dhammaantiinba eh, ku soo gebagabeynayo senator xuseen toddobaadkan soomaaliya waxaa gashay jiha siyaasadeeda cusub markaad fiiriso international communityga markaad fiiriso aqalka sare go-aankaa soo saarteen markaad fiiriso dood ba- eh, m- m- kalfadhiga la furayey marka xalku muxuu kula muuqdaa bal aan xalka soo gebagabey Een, waa mahadsanta xalku wuxuu u muuqdaa dhowr jeerna waan kusoo celinay soomaaliyada maanta joogta waxay u baahan tahay in ay siyaasiyan wada hadlaan isu yimaadaan miiska wadahadalka isugu yimaadaan lagu dul shaqeeyo xeerarka shuruucda iyo dastuurka aan hadda haysano intaa haddii la waayo waxaa imaan karta wax la isku dilo oo ay ka mid tahay in wakhti la dheeraysto waxa ay ka mid tahay mataqaana inaan la heshiinin oo mugdi dalka uu sii galo marka maanta waxaan u baahannahay miiska in la isugu yimaado xisbiyada laga qaybgeliyo een la- la- lagu shaqeeyo hayndaabka shuruucda aan haysano uu sharciga hadda la baaskareeyey iyo xeerarka aan hadda ku kaabayna ay ka mid yihiin waan la qabaa senatarka intaas laakiin waxaan ku darayaa waxaa ugu hadda loo baahan yahay waxa waaye oo caqligaya caqligeenna iyo xooggeenna inaan isugu geyna ay tahay waxa waaye inaansan doorashadu dib u dhicin inaysan doorashadu noqonin dheerays inaysan noqonin labadaasiba waxay keeni karaan halis amni darro ayay keeni karaan qalalaase ayay keeni karaan marka sababtaas waaye sababtaan u leenahay waxa waaye xoogga ha la saaro in dhibaatada waddanka hayda siyaasiyiintu wax kale maaha dhibaatada siyaasadeed ee jirtaa laga rabaa inay xalliyaan hadday xallin waayaanna way fashilmeen
aniga waxaan odhan lahaa waxaan ku raaxsanay senatarka waa in shuruucda la ilaaliya waa in constitutionka la ixtiraamaa heshiisyadii hore shuruucdii wixii golayaasha ay soo ansixiyeen waa in la ixtiraamaa therefore dhibaato fara badan fara badan baa laga baaqan karaa marka oo ah in layska hor yimaado maalinba siyaasiyiinta ku dhegaysa kursiga een laga fujinaynin markay fadhiistaan waa inay shacbiga iyo ummadda u daneeyaan waa inay fahmaan inay wakhtigu socdo in laga badan yahay in shacabka dhallinyarada xuquuqdoodii iyo iyo iyo bulshada soomaaliyeed ee dhibaatada soddonka sanadooda kusoo jirtay rafaadka iyo hooga iyagoo dalkoodii qani yahay oo dad kale ay ku dul nool yihiin inay maaragtay ilaaliyaan xuquuqda dadka intaas ayaa kusoo koobaya barnaamijka faaqidaada toddobaadka marti noogu ahaayeen dadka kale ah xildhibaan fawsiye xaaji yuusuf cabdulaahi maxamed shirwac iyo senatar xuseen sheekh maxamuud oo dhammaantood baan diiradda ku saaraynay xaaladda siyaasadda soomaaliya gaar ahaana arrimaha doorashooyinka intaynu kulmi doona barnaamij ka lamida nabadgelyo